bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ujeedda caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysanayaasha kale ah kow eedeysana bashiir xasan cabdi oo loo yaqaano qudaame da-diisuna ay tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqaymo ka dhacay deegaanka yaqbaraawe intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysana bashiir xasan cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin saaxiibkay ahaa lana shaqaynayay jawaasiista maraykanka annagoo ka qaatay kadibna waxaan kala qaadanna shaqo asiga wuxuu raadiyey shareexooyinkii anigana waxaa ku dhaqaaqay in aad diyaariyo goobihii lagu duqayn lahaa waxaana soo diyaariyey laba goobood kadibna waa isoo wacay wuxuuna igu wargeliyey in ay diyaari tahay shareexooyinkii kadibna waan aaday waxaana kala soo wareegay saddex shareexo waxaan sii diyaarsaday laba nin oo kala dhiga labadii goobood midkood waxaa u dhiibay laba xabo midka labana waxaa u dhiibay mid xabo sidii ayay ku dhigeen meeshii waana la duqeeyey waxaana ku qaadana lacag yar muddada aan la shaqaynayena waxay ahaaday lix bilood labo eedeysane cabdi cusmaan rooble oo loo yaqaano cabdi gaabow da'diisuna ay tahay soddon iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista koonfur galbeed intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdi cusmaan rooble wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed markii hore waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin la shaqeeyo murtadiinta koonfur galbeed waana ka qaatay kadibna wuxuu ugu xiray nin kale oo ka tirsan murtadiinta oo ku sugan buurhakabo shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaa u sahmiyey badar seko ahaa oo meel lagu aruurinayey kadibna waxaa weeraray murtadiinta waxayna gubeen qayb ka mida badarkii sidoo kale waxaa isoo wacay nin ka tirsan murtadiinta kuna sugan baydhabo wuxuuna iga codsaday in aan u sahmiyo saldhigga buur eyle waana u sahmiyey kadibna waxaa soo weeraray diyaarada ay leeyihiin etoobiyaanka wax bayna ku tuurtuureen mar labaad waxaa shaqo jaajuusnimo ah ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed waana ka aqbalay wuxuuna igu wareejiyey nin isaga uga sarreeyay shaqada jaajuusnimada wuxuuna igu daray jawaasiisa asaga la shaqayso shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ahaa waxaa kala qayb qaatay nin si qorshaysan loogu dilay xagarkaa oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaa u shaqaalaysiiyey dad badan oo riddada la shaqaynaayo intaa kadib waxay ii soo bandhigeen in aan ku biiro mujaahidiinta sidaasna aan kula shaqeeyo diyaaradaha waxduqeeyo markii aan soo gaarayna waa la ii qabtay muddada aan la shaqaynayana waxay aheeday toddoba sano saddex eedeysane cali bakar cusmaan oo ah soddon iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqaymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysanaha cali bakar cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin saaxiibkay ahaa laguna magacaabi jiray saabir lana shaqaynayay maraykanka waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii diray in aan xog uga keeno lix goobood oo ku taallo jilib waxaan xogtooda u soo helay laba geerish waxaana la dhigay shareexooyin waana la duqeeyey waxaana ku qaatay lacag boqol dollar ah anigoo shaqadaas ku howlan ayaana lai soo qabtay muddada aan la shaqaynayay jawaasiista waa hal sano afar eedeysane maxamed cali maxamed oo loo yaqaan maxamed amiin da'diisuna tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysanaha maxamed cali maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay jawaasiista murtadiinta markii hore waxaa shaqadan jaajuusnimada ii soo bandhigtay naag aan qaraabo ahaynay la dhihi jiray fagax baashi oo ka tirsaneed alfa guruub sanadka markuu ahay labada kun afar iyo tobankii waana ka aqbalay waxaana u gudbin jiray xog wixii aan ka helo mujaahidiinta gaar ahaan taleefannada waxaana la shaqaynayay muddo laba sano iyo toddoba bilood ah kadibna gaarigeeda ayaa miina lagu xiray wayna dhimatay muddo kadib waxaan ku biiray murtadiinta ku sugan marko gaar ahaan nabad sugidda muddo aan la shaqaynayey waxaa qabqabtay toban qof oo muslimiin ah oo iskugu jira rag iyo dumar qaarna waxaa lagu xukumay xabsi dheer qaarna waxaa laga qaatay lacag macdaq furasho ah intaa kadib waxay ugu soo wargeliyeen in aan aado wilaayaadka gaar ahaan wilaayada mudug si aan halkaas uga sii wado shaqada jaajuusnimada waxayna ii soo direen laba shaqo oo kale ah xog aruurin iyo shareexo dhigid markii aan soo gaaray wilaayaadka durbadiiba waa la ii qabtay xukun intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabaha ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in uu yahay falka ay ku dhaceen eedeysanayaasha fal ridanimo ah labo in lagu fuliyo dil xadurida ah maraajicda loo cuskadana waa qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llahi ila biixdaa halaath annafsu binnafsi waalthayibu zaani waalmaariqu min addiini attaariku liljamaca muttafaqun calayh wqowluhu sala allahu calayhi wasalama man badala diinahu faqtuluuhu rawaahu aljamacatu ilaa muslima wa qaala alxaafid ibnu cabdilbar ana man irtada can diinihi xalla damuhu waduribat cunuquhu waalummatu mujtamicatun calaa dalik xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalka eedaysanayaasha wabilaahi towfiiq